waxa la doonayaa way ka badan yihiin waxa meeshaas kaliya waxaa la rabaa dalka soomaaliya in la isu keeno dadka soomaaliya in la isu keeno nin waliba meesha uu gaanka ka qabto inuu ku taamo dalka soomaaliya inuu ka shaqaynayo dhammaantiis dadkan waa dad wada dhashay waxyaalaha aad aragtona hadda la samaynayo maahan dal soomaaliyeed waxay ku jirta maahan xaqiiqatan anugu dadka ka soo horjeeda maamul goboleedyada iyo federaalka iyo xuduudaha ayaan ka mid ahay waxaan aha dad ka shaqaynayo xildhibaanada arrintaas ujeeddada uga soo horjeedaana maahan dadku waxay leeyihiin xal baa la mooday waxbaa gudegaya maaha soohrimuha waxbaa ka dambeeya dad wada dhashay baan nahay isku aragti ah isku diin ah caqiido ah dad waxaan nahay gebigood walaal ah aan nahay isdalay isla dhashay saad ogtihiinba dhibaatooyinka naloo maleegay ayaa noo keenay in sidaan ay ku dambaydo oo la yidhaah haddana ha la qaybiyo ha la kala qoo marka taa waxaan leeyahay cid kasta oo mas-uuliyad qabata ha ku taabto dadka inay isu soo celido dadka inay isu keento dadka inay midaydo dalkana inay midaydo qof waliba horta taa ha ku taabto